بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة إسلامي أه إيمانتا وحفر حدوين واه إن إدين سو بسو شرح كتابك نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأشرح فضيلة الشيخ محمد عبد أمل حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه نغدق كوي كفايدة وحد قتل بنكر تان منشورات كنغا بوغينا إنترنتك عنوان كسوي هي www.man net ama telefoonada kale ah eber eber afartan iyo shan sagaashan iyo sideed toban iyo labo toban iyo lix afartan iyo afar ama eber eber afartan iyo shan soddon sideed sagaal sideed sagaal afar iyo toban iminkana waxaan idinkaga tegaynaa darsigii koowaad ee kitaabka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عاون إن شاء الله تعالى عام الله منها كتاب في نخبة الفكر أولي حافظ بن حجر مركا عن مقدمين يركب حنينا انتينا معناه وحوي هنا قد kitaabka intaan aan guda gelin ayaa waxa waxaan ka bixinaynaa bal mu-alifka iyo taariikh yaro muujisa ku saabsan iyo kitaabkiisankaasa sida uu alifayey mu-alifku waa xaafid ibnu xajar wey oo haniyun can tacriif baa la yidhahdaa in la tacriifiyo ama laysbaro waa ka deeqsooma macnaha waa nin la yaqaano wey axmed ibnu cali ibn اxajar alcasqalaani buu ku magac dheer yahay kaana xaafida casrihi waktigiisii waxa weeye ninka koowaad ayuu ahaa xagga culumta xadiidka haddii la yidhaahdo waxa uu dhisha wuxuu dhishay taariikhdu markay ahayd toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex ayuu wuxuu ku dhashay qaahiruu ku dhashay isla markaasi wuxuu bilaabay طalab اlcilmi ilaahina wuxuu jeclaysiiyey cilmi اxadiidka dalabkiisa culimadii markaa qaahire iyo masar joogtay markuu cilmigeedii qaatayna sidii macnaha caadadu ahayd waddamo kaleetu u raadsaday cilmiga oo wuxuu sameeyey alrixla liطalab اlcilmi ayuu sameeyey man marka cilmu xadiidka ama ha noqdo riwaaya ama diraaya ha noqdee waxa weeyaan waa ninka looga dambeeye wey ninka looga dambeeye weye walihaada baa culimada qaarkood waxay ku tilmaamayaa inuu yahay kaana shaykha alislaam bay yidhahdaan maarag sida xaafid asiyuuti oo kaleeto shaykhu lislaam buu adeegsanaya xaafid ibn cajar ma odhanaya shaykhu lislaam buu adeegsanaya haddii xaafid la yidhahdo lafdigaa la iطlaaqo fii cilmi alxadiid xaafid qaala alxaafid haddii la yidhahdo maa bacda alxaafid ibn xajar ibn xajar bay ula jeeda haddii xaafid la iطlaaqo xaafid ibn xajar baa loola jeeda sidaa daraaddeed ayaa casrigiisii culimadii ka horeysana cilmigoodii waa koobay kuwii ka dambeeyeyna kaanuu caallatan calaa kutubihi kutubtiisii iyo mu-alafaadkiisii bay waxay u ahaayeen yacni waxa weeyaan caruur u ahaayeen iyagaase macnaha waxa weeyaan ay ka shaqaynaya ardadiisii waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jira sakhaawi fatxulmuqiifka isaga isaguna in aad u caji badan wey marka xaafid ibnu xajar waxaa ku filan oo ammaan ugu filan kitaabkiisa mu-alafka fatxi yani waxaan ujeedaa fatxulbaari bisharxi saxiixi albukhaari hadduusan halkaa mu-alaf mooyaane kitaab kale uusan lahayn xaafid ibnu xajar lakafaahu sharafan waa ku filaan laha wax kale muusan u baahden maxaa yeelay laa yuujadu lahu mathiil fii kutubta xadiidka kitaab lamida lama hayo ilaa yowmina haada sidau macnaha u sharxay iyo sida uu u taxliiliyey iyo qaabka u alifayey ilaa yowmina haada lama hayo kitaab lamida male saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa laa hijrata bacda alfatxi walaa sharxa bacda alfatxi baa la yidhahda fatxilbaari gadaashiisa wax sharaxoo jira ma lay ohanaya culimadu male macnaha waxa weeye sida uu uga shaqeeyey kitaab kaloo fara badanna waa leey culumta xadiidkana taqriiban ninka macnaha waxa weye taxriiriyey oo si fiican runtii qawaacidda ilalaan ay culimmadu ku dhaqmayaan si fiican u taxriiriyey waa isaga wuxuu ku caan ahaa waxa la yidhahdaa alistiqra yacni waxa weeyaan qaacido markuu taqriirinayo iskama taqriirinayo min baabi taqliid culimmadii ugu horreysoo tiri uu iskama raacay wuxuu fiirina wuu baarayaa marka hore isagaa wuxuu juhdi buu gelaya markuu culimmada uu soo ururiyo aqwaashoodii oo meel kasta uu galo natiijo a markaa wuxuu gaadhayaa inuu qaacidada markaa dejiyo walihaada baa layhahda kaana saaxiba istiqraa markuu wax tacriifiyo ama qaacido uu yidhaahdana inta badan waxa wey iyadaa rajaxan isagii macnaa waxa wey ninkan hadday isqabtaan culumulxadiidka waxay ku saabsan isagaa inta badan la rajaxa ma saa daraaddeed waa arki doontaan tacriifaadkiisa kitaabka dhexdiisa ku imaan doonta waa arjaxu tacriifaat oo musalaxaadka cilmixadiidka la tacriifiyo ma iyagaa ugu rajaxan inta badan sidaas weyaan maxaa yeele raggii ka horreeyena cilmigoodii waa waa koobay kuwii ka dambeeyena isagay waxay u ahaayeen arda u ahaayeen sidaas weyaan waxaa la sheegaa inuu ilaahay weydiistay subxaanau watacaala inuu siiyo xifdiga alxaafid adahabi xifdigiisa oo kale inuu ilahay siiyo sheekhiisu ahaa markaasaa waxaa wuxuu u cabay biyaha zamzamka iyo wuxuu u cabay xifdiga dahabi oo kale ilahay inuu siiyo subxana watacaala faidaa huwa qad faaq waaba ka kor noqdayba xifdi ka daran iyo wuxuuba la yimid qariixa uusan macnaha waxa weye imaamu dahabi uusan lahayn maarag yani waxa weeye kaana daahiyatan fii casri maarag walaa shaka fi dalik wuxuu dhintay sideed boqol iyo konton iyo laba markay taariikhdu ahayd ayuu geeriyooday raximah llahu tacaala kutub fara badan iyo aataar fara badanna waa ka tegey intaa markaan kaga soo baxno shuyuukhdiisiina waxaa ka mid ah xaafid alciraaqi iyo dahabi iyo kuwaasaa ka mid ah raggii macnaha waxay cilmi xadiidka ragga ugu roroon shuyuukhdiisii bay ahayd marka kutubtiisa waxaa ka mid ah kitaabka mukhtasarka ee macnaha waxa weeye caawa darsigeenna amaan bilaabayno ayaa ka mid a kutubtiisa waa mukhtasaraadka uu mu-alafaadkiisa ka mida wey marka kitaabkan wuxuu u alifay saan horeyba usoo sheegnay cilmu lxadiidka ama musalaxu lxadiidka taaliifkiisu wuxuu soo maray yani maraaxil buu soo maray waxaan kaga soo hadalnay bayquuniyada manduumada markaan yani bilaabeynay ayaan soo marnay ayaan soo sheegnay maraaxisha uu taaliifku soo maray ujeeda haddii lasoo khulaaseeyo maji waxaa jirtay cahdigii saxaabada cilmu lxadiidka ama musalaxu lxadiid fanniga la yidhaahdo taaliif muusan lahayn ama xadiidka oo dhan taaliif jamciye muusan lahayn kutub jamcisa ma lahayn laakiin waxaa jirtay saxaa'ifu saxaaba wax la yidhahdo oo saxaabadu macnaha waxa qayb ka mid oo xadiidka qoran jirtaa jirta taaliif lays odhan karo waa taaliifkii ugu ballaadhnaa wuxuu dhacay cahdigii cumar ibn cabdilcaziiz waa kii zuhri iyo abubakr ibni xasmi waa kii faray in macnaha xadiid ay jamciyaan markii laga yimaado iyaga yacni qarnigii labaad dhexdiisa ayaa waxaa bilowday yacni taaliif aada u ballaadhan oo gobolladoo dhan taqriiban camimay meel kasta laga alifay maali imaamu maalik iyo ibnu jurayj iyo ujeeda awsaaci iyo nin walba waxbuu alifay nin walba ibnu abi di'bi iyo nin walba waxbuu alifay taaliifka noocaasa marka magacyo badan bula muwada'aad baa inta badan la ohan jiray muwada imaamu maalik baana laga hayaa waktigaa mar kitaabta la alifay waxay ahaa isku dari jireen aqwaashii saxaabada iyo aqwaal الtaabiciin iyo waxay isku dari jireen axaadiistii rasuulka sal اla alيه wasalam bay isku dhex dari jireen muwaطa maalig haddaad hadda fiiriso intaasaa isku dhex jirta aasaartii saxaabada iyo axaadiistii nebiga ee marfuuca ahaydii wax badan baa ku dhex jira waxaa ka dambeeyey oo taaliifku marxaladii uu maray ahaa xadiidka kutub axaadiista nebiga ee marfuuca keliyata ku gooni u gooni yeeshay taaliif waxay ahaayeen kutubtii yani waxa weeye musnadaadka ahaa sida musnadu macnaha imaamu axmed oo kaleeto wakayrihi iyo abu isxaaq macnaha raxwi oo kaleeto yani waxaa soo dhexbaxay musnadaad baa marka soo baxay musnadaadku marka waxay gooni ku yihiin axaadiistii nebiga sal alay wasalam waxaa laga reebay aataartii saxaabada ayaguna waxay lahaayeen waxay isku dari jireen xadiidka daciifka iyo ka macnaha waxa weye xasanka iyo ka saxiixa ay isku wada dari jireen qarnigii saddexaad dhexdiisa ayaa waxaa marka bilowday xarakada kala saaridda a marka yacni la kala saaro xadiidka saxiixa iyo ka daciifka waxaana ugu horreeya oo ibtikaaray fikradda iyada yacni waxa weeye alimaamu albukhaari fii kitaabihi asaxiix kitaabkiisaasaa ugu horreeyey wuxuu kala saaray marka saxiixii iyo daciifkii imaam muslim baa markaasi uga dambeeya ku dayday ilaa akhirihi markaa kadibna maaragtay rag fara badan baa ku dhacay qarnigaas saddexaad wixii ka dambeeyey qarnigii afraad ta'liifku wuxuu ahaa uun yacni horey wixii loo alifay unbaa uun maaragtay lagu tafanunayay sidii macnaha loo baabayn lahaa sidii loo qaabayn lahaa abwaab mucayana sidii axaadiistii kusoo hortay dhinac loogu saari lahaa mawjada abwaabu zuhdi oo kaleeto mawjada kutub alaxkaam oo kaleeto kutub takriij oo kaleeto yacni waxaa la bilaabay wixii horey loo qoray in la qaabeeyo mawjada afartaa qarni bay sunnadu marka waxa weeyaan axaadiista qoraalkeeda iyo macnaha waxa weye dejinteedu afartaa qarni bay waxoog badnay cilmigan marka mustalaxulxadiidka ah waxaan soo sheegnay in uusan muddadaa iyada ah kitaab madax bannaan oo mustalaxulxadiid la yidhahdo inaan la alifin laakiin cilmigan iyo qawaaciddiisu wuxuu ku dhex saabsanaa kutub alxadiidka ujeeda imaamu tirmidi oo kaleeto akhirka kitaabkiisa waa kitaab alcilal waa ka ku sheegay waa qeyb mustalif xadiidka ka mid a cilal ujeeda yacni min khilaali kutubta dhexdooda waxaad ku arkaysaa yacni xadiidkani waa daciif kan waa saxiix kan waa mursal kan waa munqatic yaad ku arkaysaa axkaamta culimada qawaacid noocaas oo kalea iyo mustalaxaad noocaas oo kalea kutubta dhexeeda markaa ku taal laakiin kitaabkii ugu horreeyey ee cilmu mustalaxa inta la ogyahay cilmu mustalaxa loo alifay u madax bannaan wuxuu ahaa qarnigii afraad buu ahaa ujeeda arama hurmusi ninka la yidhahda ayaana alifay waana kitaab matbuuca hadda yaallo wey almuxadithu alfaasil bayna alraawi waalwaaci kitaabkan soo helo wey waan soo sheegnay ilaa aakhirihi markaasaa marka waxaa bilowday in cilmiga qawaaniinta iyo dawaabidda iyo musطalaxaadka ahlulxadiidku ay adeegsadaan in markaasi bilmu'alafaad madax bannaan loo sameeyo halkaasay ka bilaabatay marka waa laga dambeeyey xaakim baa ka dambeeyey kitaabkiisa macrifa culuum alxadiid waxaa ka dambeeyey kitaabkii macninkii la odhan jiray khaiib waxaan ujeedaa khaiib albaqdaadi laba kitaab isaguna le alkifaaya iyo yacni maxaa kitaab kale laba kitaab buu leeyahay alkifaaya mid la yidhaahdo iyo kitaab kaluu leeyahay marka labadoodu waa matbuuc wey waxaa ka dambeeyey isagana waxa weeyaan yacni waxa weeyaan alqaadi ciyaad ayaa isaguna ka dambeeyey oo ilmac kitaab la yihahdo isaguna leeyahay waxaa ka dambeeyey abu xafsin almayanisi oo isaguna wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo almuxaditu wuxuu leeyahay maratay maa laa yasacu almuxadita jahluhu kulli kutubtaaso dhan wada taala wada matbuuc wey waxaa marka kulligood ka wada dambeeyey alxaafid ibnu salaax yaa ka dambeeyey wuxuu alifay kitaabkiisa muqadimada ah wuxuu ku soo uruuriyey kitaabtii ka horreysay yacni musalaxaadkii ku yaallay buu kusoo aruuriyey markaasuu taxriiriyey uu isu keenay muqadimaa lagu magacaaba waxaa kaloo lagu magacaabaa culuum alxadiidna waa la yidhahda bacda ibnu salaax waxaan soo tilmaanay marka ibnu salaax in alla intii ka dambeysay markaa waxay macnaha u jeedsadeen kitaabkiisii iyo qawaaciddii kusoo aroortay inay marka ka shaqeeyaan mid saxa oo macnaha waxa weye six ka tiriya oo macnaha waxa weye nadmi ka dhiga mid mucaarado oo macnaha waxa weeye dhaliilaad iyo mulaaxadaad usoo jeediya iyo mid difaaco oo garab istaaga ujeeda iyo mid macnaha sharxa mid mulaaxadaad iyo nukad ku sameeya culimadii marka intaas uqaysadeen ujeeda ziyaadaad mid ku dara wahaakada bacda ibnu salaax mukhtasaraadkii marka la soo gaabiyey kitaabkii ibnu salaax mukhtasaraadkiisii waxaa ka mid a kitaabkan xaafid ibnu xajar nuqbat lfikar kitaabkiisana ka mid a ujeeda silsiladu marka halkaasay ka soo bilaabatay meel dhow maa meel dhow maa mukhtasaraadka marka fannigu ka mid yahay sidii aan kusoo tilmaanay manduumadii bayquuniyada markaan ka hadlaynay maa muqadimada yartaa qeyb ka mid ah ayuu xaafid ibnu xajar yuu nushaha ku sheegaya kitaabka marka nuqbat lfikar mualifku asbaabta inuu alifo ku keentay isagaa sheegay ardadiisii qaybo ka mid a ayaa weydiistay ama dad baa weydiistay inuu kitaabkaa u alifo oo usoo khulaaseeyo oo usoo gaabiyo bal wixii musalaxulxadiidka ku soo arooray inuu usoo gaabiyo isagaa masika ku sheegay ujeeda markaasaa waxa weeyaan bilaabay buu yihi inaan alifo aad buu marka kitaabku mukhtasar u yahay mukhtasar weeye aad buna weliba mukhtasar u yahay laakiin xafid ibnu xajar usluubka u alifay waa usluub aad u cajo badan wey usluub aan looga hormarin wey kutubta kaleeto oo dhan waxa wey usluubkaa malag ujeeda usluub la yidhaahdo asabr wataqsiim yacni in in alle inta anwaacda xadiidka soo aroorto dhan in laysu keeno oo qaabkay isu leeyihiin laysu macnaha laysu saarsaaro maarag saa daraaddeed waxaad arkaysaa mulaaxadaadkii aan ka dhawaajinaynay markaan soo maraynay manduumat albayquuniya meeshan taata waxa weeyaan ku arki maysa aqsaam kastoo isla macnaha dhinac buu isu mariyey mugteeda qayb kasta oo macnaha waxa weeyaan isku cudur ah ama isku nooca ama isku asbaabana dhinac buu dhigay maujeeda usluub cajiibu waali laakiin waxaad ka dareegeysaa meelaha qaarkood waa rumuus ahaan wey rumuus ha ahaatee isagaa tawdiixiyey raximah llahu tacaala macnaha kitaabkiisan uu ku sharxay ee dul saaran ee nushaa ah ayuu ku sharxay maujeeda markuu kitaabkii alifay oo ninkii weydiistay u alifay ayaa waxaa dhacday markaa fah wax badan buu ka fahmi waayey markaas haddana wuxuu weydiistay buu yihi ima inaan u tawdiixiyo markaasaa sharxa yarkaa u saaray ujeeda inta badan kitaabka culimada ay alifaan yani su-aashaas oo kale ku timaado maarata su-aashaas oo kale ayay ku alifaan sidaas wey marka marka kitaabku waa kitaab nooca noocaasa waana kitaab aada u caji badan inta badan anwaacda cilmi xadiidka ama musalaxu xadiidkana kulli intooda badan waa kusoo arooreen maarata qaala almualifu raximah llah marka waxoogaa manduumadii waa ka yara wen yahay waa ka yara wen yahay manduumadii bayquuniyada ha ka weynaadee wax saasa kama sii durugsanaa ujeeda waa martabada ku xigtay taqriiban waxay isu yihiin ajruumi iyo cimriid oo kale iyay isu yihiin isagana waxa wey mid baa kasii sarreeya jalajarada marka ninka ardayga hadduu ku dadaalo taqriiban waxa wey cilmigu waa u baxaya min kitaabkii ugu uu ka filaabadeeyey ilaa silsilada hadduu saa u qaado maxaa yeelay manduumadii shay kuu ku soo maray halkanay kusoo noqoni iyadii oo maca ziyaadaada wadata ama tanqiix wadata markuu kan ka gudbo ee ku xiga uu gaadho intii labadii hore uu kusoo maray ayaa haddana kusoo noqoni oo ziyaadaad wadato kaa markuu ka gudbo intiiba haddana kusoo noqoni ujeeda saas daraaddeed daakiradiisa ayay ku sugmaysaa soo noqnoqoshada faraha badan wuu qabanayaa manka ninka ardayga laakiin hadday kaa noqoto haweenna fadhiisa haweenna iska tag ujeeda waxa weeyaan saad ugu soo baxda waa adagta ta labaad waxa weye asaasiyaadka cilmigu hadduu kaa noqo oo kitaabta bilowgiisa hore aad fahmi weydo waa adag tahay kitaabta koretadufa ujeeda waa nin ajruumi fahmi waayey oo yidhi alifyaan fahmaya ma laga yaaba inu waa baciid cilmi kasta wasad asaasiyaad buu leey qaala almualifu raximah اllah marka waxaan sameynayna insha allahu tacaala kitaabka sharaxiisa oo nusha oo nushaha ah wax alla wixii ku soo arooray intooda muhimka ah dushaan sharxaan uga sheegayna laakiin waxaan maraynaa uun matnigaan maraynaa maxaa yeelay sharxa haddii la yidhaahdo alla maro waa dheeraanaya sharxa laakiin wixii qawaacid ee muhim ah ee ku dhex jira insha allahu tacala sharxaan baan dusha uga sheegayna marka qaala almualifu raximah اllah alxamdu lilahi aladi lam yazal caliima qadiira wsala allahu calaa sayidina muxamadi aladi arsalahu ila annaasi bashiira wanadiira wacalaa aali muxamadi wasaxbihi wasalim tasliima kaiira alxamdu mahadbuuli lilaahi ilaahay baa iskale alladii allahaasoo lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid wax og qadiiran oo kara wasala allahu allah u naxariisto calaa sayidina muxamadin aha alladii kaasoo arsalahu uu diray ila annaasi dadka uu diray bashiiran xaalu yahay mid bishaaraynaya oo dadka muminiinta u bishaaraynaya janno iyo wanaag ugu bishaaraynaya wa nadiiran xaalu yahay mid digaya oo dadka diiday isaga iyo mabdiciisa cadaab uga digaya wa calaa aali muxamedin muxamed dushii aalkiisa dushoodana ha ahaato naxariistaas wa saxbihi iyo asxaabtiisa dushooda wasalim allaha macnaha waxa weye nabadgeliyo tasliiman nabadgelin kasiiran oo fara badan allaha u naxariisto oo nabadgeliyo nebi maxamed sal lla alay wasalam iyo aalkiisa iyo asxaabtiisii intaas wey lam yazal caliiman qadiiran waxa uu ku radinayaa oo macnaha waxa weeye qoladii nimankii la odhan jiray muctasilada iyo qadariyada iyo qolyahaasu macnaha ku radinaya nimanka qaba ilaahi subxaana watacaala inuusan cilmigiisu horay usii jirin odhanay mana waa wey walamru unfun hadda unbuu bilowday markii arrintu dhacaysan buu ilahay ogaadaa qoladaasu macnaha ku radinaya alxamdu mahad lilahi ilahi buu usugnaatay alladii kaasoo lam yazal aan ka zuulin caliiman inuu yahay mid og qadiiran macnaha horay buu ilaahay cilmigiisu u jiray qadiiran mid kara inuu yahay aan ka zuulin waana jiri doonaa macnaha wasala allahu allaha u naxariisto calaa sayidina sayidkeena muxamedin ahaa alladii kaasoo arsalahu uu diray ila annaasi dadka bashiiran xaaliya mid bishaaraynaya wanadiiran mid digay wa calaa aali muxamedin muxamed aalkiisana dushooda ha ahaadeen wa saxbihi asxaabtiisa aalka ama ummadoo dhan baa loola jeedaa ama waxaa loola jeedaa qaraabadii rasuulka sal ly slam wasalim allaha nabadgeliyo tasliiman nabadgelin kaiiran oo fara badan ama bacdu intaa kadib faina tasaaniifa kutubtii la alifay fi isqilaaxi ahli اlxadiid xadiidka ehelkiisa yacni heshiiskoodii waxay ku heshiiyeen kutubtii laga qoray qad katurad waa badatay kutubtii fadhigaa laga qoray waa fara badan tahay buuri wa busidat waana la fidiyey kitaabtaasi wakhtusirat waana la soo gaabiyey ujeeda yani waxay leedahay kutub mudawalaad ah oo mabsuudaad ah iyo waxay leedahay kutub mukhtasaraad oo lasoo gaabiyey way leedahay wuxuu ku yidhi fi isqilaaxi ahli lxadiid macnaha wuxuu la jeedaa isqilaaxa waxay leedahay aslan heshiiskaa la dhaha fuqahadu marka waxay leeyihiin yani waxa weyaan waxay ku heshiiyeen muxadidiintuna waxay ku heshiiyeen bay leeyihiin fanni kasta musalaxaad buu leeyahy naxwaduna waxay leeyihiin waxay ku heshiiyeen baa yay leeyihin ujeeda qawaacidda noocaas oo kalea musalaxaadka loola jeeda musalaxaadka qawaacidda noocaas oo kale loola jeeda ma marka qawaaciddii ahlulxadiidka agtooda ah kutub fara badan baa laga qoray kutubtaasi waa kuwaan hadda sheegaynay sharaxuuna ku sheegaya qeyb ka mida ma yani waxa weye kii ugu horeeyey ilaa aki maarta ibnu salax uu ka soo gaaro iyo kitaabkiisa ayuu macnaha waxa weye soo waday isagoo weliba mid kasta yani ka bixinaya tilmaan yar ka bixinaya kaasuu sidaasu ahaa oo waxa weeyaan muusa dhamaystirin kaas waxoogaa maaragtay ka dabatag buu uga tegay ninkii ka daba tegaya waxbuu uga tegey maaragta macnaha waxa weye istidraag baa meeshaa ka furan kaas waxa weye qaabkaas u alifayo si fiican uma tartiibinin ma ujeeda mid kasta tacqiib yarbuu macnaha waxa weye yuu ka bixinaya faina tasaaniifta kutubtii la alifay fi isilaaxi ahli اlxadiid ahlulxadiidka heshiisyaalkoodii waxyaalihii ay ku heshiiyeen iyo qawaacidooda yacni kutubta laga alifayey qad kasurat waa badatay oo wabusidat waa la fidiyey yani waa kutubta dheerdheer baa loola jeeda macnaha waxa busidata uula jeeda wakhtusirat waa la soo gaabiyey sida kitaabkan oo kaleeto fasa'alanii wuxuu iweydiistay waa ka sababka ku bixiyey sheekhu inuu kitaabka alif fasa'alanii waxay i weydiiyeen bacdu likhwaani walaalaha qaarkood waxay i weydiiyeen an ulakhisa in aan u soo sooco lahu isaga almuhima midka muhimka ah oo min daalika kaas ka mid ah isdilaaxaa ka mid ah yacni isdilaaxaadka ahlulxadiidka kuwooda ugu muhimsan in aan u soo soocon u soo maro ayuu i weydiistay buu yidhi walaalaha qaarkood atalkhiis waxaa la ihahdaa shayga khulaasadiisa inaad soo saarto khulaasadana waxa la shayga xulkiisa shayga inaad soo xusho ayaa la yidhaahdaa oo macnaha waxa weeyaan qeybtiisa muhimkaa soo saarto ayaa loola jeeda marka inaan u soo sooco inta muhimkaa uun yay walaalaha qaarkood i weydiisteen waxaad moodaa yacni nin ay kitaabtii kale ku dheerdheeraadeen inta badan mukhtasaraadka waxaa loo sameeyaa inay xifdiyaan ardadu ujeeda sidoo loo kale maa yacni way xifdin jireen kitaab mukhtasara iyo alif buu ku oranaya sheekhiisa markaasuu mukhtasar u alifaya wuu xifdinaya marka dushuu ka qabanaya ujeeda kitaabta dheerdheer laakiin xifdigoodu waa adigya fasa'alanii waxay weydiisteen buu ihi bacdu alikhwaani walaalaha qaarkood an ulakhisa inaan u macnaa waxa u soo gaabiyo ama macnaa waxa inaan u xulo lahu isaga almuhima muhimka min daalika oo isdilaaxa ka mid ah inta muhimka ah ee musalaxa ahlulxadiidka ka mid ah ama isdilaaxa ahlulxadiidka ka mid ah inaan u soo sooco ayuu weydiistay buui faajabtuhu markaasaan ka yeelay buuhi ilaa su-aalihi su-aashii uu weydiistay ayaan ka yeelay buui waxaan uga yeelay rajaaءa alindiraaj dhexgelid aan dhex gala raja aan rajaynayo fii tilka almasaaliki jidadkaa inaan dhex galo raja aan ka qabo daraaddeed baan uga ajiibay buui maujeeda yacni indiraajka waxaa la yihahdaa alidkhaal maujeeda waa gelid inuu dhex galo ayaan rajo ka qabaa buuhi fii tilka almasaalik masaaliku waa jamca maslak wey waxaana looga jeedaa ta'liifka iyo tasaaniifta culimmadii ay alifeen si aan uga qeyb galo rajo aan ka qabo daraaddeed ayaan macnaha waxa weyaan kitaabkan alifayey saas weyaan ama masaaligta wuxuu ula jeedaa masaaliku lkhayr wanaagga macnaha jidadkiisa si aan uga qeyb qaato ayaan markaa uga yeelay buuhi su-aashii iuu weydiistay fa ajabtuhu waan ka yeelay ilaa su-aalihi su-aashiisii baan ka yeelay rajaa lindiraaji dhexgelid rajo aan ka qabo inaan dhex galo fii tilka almasaaliki jidadkaa dhexdooda inaan dhex galo maarag yacni jidadka ta'liifka iyo tasniifku ula jeedaa ama masaaligta khayrka ula jeeda inaan dhex galo rajo aan ka qabo daraaddeed ayaan u alifay buhi maarag sharca marka wuxuu ku leeyahay yani fawaa'id fara badan iyo faraa'id fara badan waxyaalo fara badan oo meel kale aana ka helaynin ayaan dhex dhigay bule kitaabka maarag saas weeyaan saasuu odhanayaa sharax yarna waa dul saaray buu marka leeyahy intaasi marka muqadim ahaan buu ka dhigay sababu ta'liif inuu kuu muujiyo xamdalo iyo macnaha bisinna uu ku bilowda intaan buu kuu sheegay marka kadib ayuu wuxuu gudagelayaa yani waxa weeye maqsadkii kitaabka faaqulu waxaan leeyahay un marka alkhabaru ima an yakuuna lahu طuruq bilaa cadadi mucayan aw maca xasrin bima fawqa الاثnayn aw bihima aw biwaaxidin alkhabaru khabarka ima an yakuuna inuu yahay lahu khabarkaa inuu u sugnaaday طuruqun asaaniid inuu leeyahay fara badan asaaniiddaas ama duruqdaasoo bilaa cadadin tiro la-aan ah aan tiro ahayn tiradaasoo mucayanin kooban tiro kooban ma aha asaaniiddaasi waa badan tahay macnaha asaaniid badan oon tiro kooban ahayn inuu leeyahay khabarku kow aw maca xasrin ama koobid bimaa shay lagu koobo asaaniidkuu leeyahay maca xasrin koobid lala qabo asaaniiddaa lagu koobo bimaa fowqa alifnayni laba iyo wax ka badan in lagu koobo asaaniidii xadiid aw amase asaaniid buu leeyahay iyo duruq maca xasrin koobid lala qabo bihimaa labadii lagu koobo yacni bimaa fowqa alinayn buu ku uhi sooma yacni bihimaa biاlitnayni faqad wey in asaaniiddii iyo duruqdii xadiidka laba keliya lagu koobo aw amase biwaaxidin hallin in lagu koobo ujeeda intaa mid ka mida wayaan bu kuri khabarku afar mid ka mida wayaan bu kuri horta labu u kala qaaday marka hore wuxuu ku yihi inuu macnaha waxa wey duruq fara badan ule duruqda wuxuu ula jeedaa asaaniiddu ula jeedaa asaaniid fara badan oon yacni cadad ku koobnayn inuu leeyahay ko iyo inuu cadad ku kooban yahay labaasuu kala qaadaya cadad ha ku koobnaadee kii cadadka ku koobnaa cadadkuu ku koobnaa inuu laba ka badan yahay waa mid iyo inuu laba yahay iyo inuu hal yahay saddexdaa mid ka mid ayuu isaguna noqonaya falawalu ka ugu horeeya khabarka asaaniidda iyo duruqda aan cadadka ku koobnayn leh almutawaatiru baa la yidhaahdaa almufiidu oo faa'iideynaya lilcilmi yaqiini cilmi yacni waxa weye dhab oo hubaal ah ayuu faa'iideynaya bishuruudihi maca shuruudihi shuruudiisii marka laga helo wuxuu ka bilaabay alkhabaru khabarka waxaa la yidhahdaa bimacna alxadiid way isku khilaafsan yihin waxoogaa ikhtilaaf yar baa ku jira qaar waxay leeyihin khabarka iyo xadiidku waa isku mid waa mutaraadifaani waa laba kelimo isku macnaa haddaad khabar tidhaahdo iyo haddaad xadiid tidhaahdaba waa isku macno waa wixii nebiga sal alay sl loo koryeelo qaarna waxay leeyihin ma ahe khabarkaa ka caamsan oo xadiidkaa ka khaabsan oo wuxuu noqonaya xadiidku wixii nebiga loo rafciyo sal alla alay wasalam yaa la yidhaahdaa xadiid khabarkana waxaa la dhahaa wixii nebiga xaggiisa ka yimaada iyo wixii keyrkii ka yimaadaba khabar baa la dhihi karaa waxaa soo gelaya marka khabarka mawquufaadkii saxaabada oo jeeda iyo maqطuucaadkii taabiciyiinta kulligood khabarka way soo gelayaan taxriifta dambe laakiin xadiid ma soo gelayaan oo xadiidku wuxuu ku gooni noqonayaa nebiga sal lla alay wasalam kaana waxa wey waa ra'y ra'yi kale wuxuu leeyahay isaguna ma ahe waxa wey khabarku wuxuu gooni ku yahay oo khaas ku yahay wixii ka soo arooray nebiga waxaan ahayn sal la alay wasalam saxaabada ka soo arooray taabiciinta ka soo aroray taabici taabiciinta ka so aroray khabar baa la dhaha bay leeyihi wixii nebiga ka yimidna maxaa la yihahdaa xadiid baa la dhahaa waa kala tageen markaas kan ugu dambeey ra'yiga ugu dambeeyo laba qaybood bay kala yihiin ma ujeeda ra'yiga kaleeto ee yani waxa weye labeeye ee ku xigayna waxa weeye khabarkaa ka caamsan xadiidka ra'yigii kaleetona waxa wey waa isku macno xaafid ibnu xajar marka wuxuu yani ku socdaa wuxuu khabarka uga cabiray oo ku yihi alkhabaru wuxuu ku leeya waxaan khabar uga cabiray waxaan rabaa inay soo guda galaan xadiidkii marfuuca ahaa ma ujeeda iyo mawquufkii saxaabis ku joogay iyo maqtuuci taabiciga kulli inay soo wada gudagalaan baa rab saas daraaddeed ayaan kuu idhi bui maarata ayaan alkhabar uga cabiray saasuu le ayib wuxuu marka bilaabay inuu kuu sheego xadiidka aqsaamtiisii xadiidku qaybo badan buu leeyahay laakiin qayb kasta markii dhinac weji laga fiiriyo ayay noqonaysaa qaybtan hadda meesha uu mualifku ku sheego waxa weye xadiidka marka laga fiiriyo yacni biictibaari wusuulihi ilayna sida uu nagu soo gaadhay markaad dhankaa ka fiiriso ayuu sidan u qaybsamaya ma laba nin baa ina soo gaadhsiiyey oo nebiga sal alla alay wasalam ilaa intuu ina soo gaadhay ma laba nin baa ina soo gaadhsiiyey mise saddex nin baa ina soo gaadhsiiyey mise nin keliya inaga soo gaadhsiiyey nebiga sal alla alay waslam xagga markaad ka fiiriso jidku inagu soo gaadhay wuxuu u kala baxayaa khabarku laba qaybood ma jeeda laba qaybood buu u kala baxaya labada qaybood mid waxa weeye waa mutawaatirkii mutawaatir baa la dhaha ka labaadna waxaa la yidhahdaa aaxaad baa la yidhahdaa wuu keeni doonaa insha allahu tacala aaxaad baa la yidhahda ayib mutawaatirkiibu markuu ku hormaray manduumadii miyaa kusoo marna mutawaatir waxa la yidhahda maya meelna kusoo marna ma jeeda wuxuu ka bilaabay khabarku inuu mashhuur yahay mashhuurkii gaar buu tacriifiyey casiiskii gaar buu tacriifiyey qariibkiina gaar buu tacriifiyey weli dhowr meelood buu ku kala tacriifiyey xaafid ibn xajar laakiin u fiirta wuxuu ku yidhi khabarku marka la fiiriyo jidku inugu soo gaadhay ima an yakuuna mutawaatiran wa ima an yakuuna aaxaadan mutawaatirka tacriifkiisii marku hormaray wuxuu ku yidhi mutawaatirka waxaa la yidhahdaa waa xadiidka ku yimid duruq fara badan iyo asaaniid fara badan oon xasri lahayn aan la koobi karin asaaniid aan koobnayn oon mucayan ahayn khabarku hadduu ku yimaado mutawaatir baa la dhahaa buu kuyihi ma ujeeda khabarku hadduu ku yimaado dhuruq kooban ama asaaniid kooban hadduu ku yimaado aaxaad baa la yidhaahdaa siduu ka odhan doono wamaa siwa alawali aaxaadun buu ka odhan doonaa insha allahu tacala ma ujeeda khabarku wixaa mar haddii duruqdiisu la koobi karo aaxaad baa la yidhahdaa marka axaadina marka waxay usii kala baxaysaa saddex qaybood mashhuur iyo casiiz iyo hariib bay u kala bixi doontaa saddexdoodiiba wuxuu kugu tacriifiyey mutawaatirkii kowdhe oo qeybtii koowaad ahayd axaadka saddexdiisii qayboodba wuxuu kugu tacriifiyey mualifku waxa weeye halkaa halkaa macnaha sadar buu kugu tacriifiyey halkaa sadar buu wuxuu ku tacriifiyey mutawaatirkii iyo axaadka saddexdiisii qaybood mashhuurkii casiiskii iyo hariibkiiba qaabka ugu tacriifay marka u fiirso bal sharx aan u dambayne wuxuu kugu tacriifay wuxuu ku yidhi khabarku hadduu duruq fara badan oo la koobi karin ku yimaado waxaa la yidhahdaa buu ku yidhi mutawaatir dheh hadduu duruq la koobi karo ku yimaadana duruqdaa la koobi karo imaa in lagu koobo saddex iyo wixii ka badan laba wixii ka badan macnaha oo saddex iyo wixii kasii badan ay noqdaan maxaa la yidhahdaa kaa la odhan doonaa waa mashhuurkii wey ujeeda wa imaa in duruqdaa la koobi karo lagu koobo laba keliyata in lagu koobo maujeeda maxaa markaa la odhanayaa waa casiiskii wey wa imaa in lagu koobo hal nin keliyata lagu koobo biwaaxidin markaana wuxuu noqonayaa hariibkii buu noqonaya saasuu kugu tacriifi aan usoo noqono marka tacriifta mualifka ayib marka mutawaatirka waxaa la yidhaahdaa siduu sheekhu ku qeexay wixii aan duruq mucayana lahayn intaa keliya laakiin ma ah intaa keliya maaha waa inuu shuruud kale wato sharxuu ku sheegay waxaa u dheer cadadkaasi duruqda mucayanka aan ahayn waa inay ka siman yihiin dabaqaadka sanadku waa inay ka siman yihiin maalan dabaqaad waan soo barana waxaa la yidhahdaa yacni ruwaadda intii isku da-ah ama isku shuyuuq oo wakti wada noolaa waxaa la yidhahdaa dabaqaa la yidhaahdaa ujeeda hal nin meesha booska uu fadhiyaba waxa dabaqaa lagu tilmaamaa masalan xadiidka inama alacmaalu binniyaad oo kaleeto bukhaariyuu ka warinayaa xumaydi buu ka warinayaa sooma xumaydina wuxuu ka warinayaa ibnu cuyeyna ibnu cuyeynana wuxuu ka warinayaa yaxya ibnu saciidin alawsaari isaguna wuxuu ka warinayaa maxamed ibnu ibraahim maxamed ibraahimna calqamuu ka warinaya calqamana wuxuu ka warinaya cumar ibn khadaab ma ujeeda xumaydi waa dabaqo yacni ibnu cuyeynana waa dabaqo ma ujeeda maxamed yaxyana waa dabaqo maxamed ibraahimna waa dabaqo calqamana waa dabaqo sidaas wey dabaqo kasta marka waxa weye waa in cadadkaa faraha badan laga helo waxaa kaa baxaya marka dabaqaadka xadiidka qeyb ka mida haddii cadadkii faraha badnaa laga helo laakiin dabaqaadkii kale laga waayo xadiidkaasi mutawaatir ma noqonayo mutawaatir ma noqonayo kolba xukumka waxaa qaadanaya cadadka ugu yar ee dabaqo ku soo arooraa qaadanaya masalan dabaqaadkii kulligood waxay wada noqdeen waxaa wada wariyey kulligood min konton ninbaa dabaqo kasta warisay tusaaleahaan maalan hal dabaqo waxaa soo aroortay u wariyey laba nin wariyeen ma ujeeda xukunka ayaa qaadanaya dabaqadaa yartaa baa qaadanaya xadiidka waxaa ku magacaabi doonaa casiiz baan odhanaya ma ujeeda marka dabaqaadkoo dhan waa inuu cadadkaasi ka siman yahay waa shardi wey shardi weeyaan shardiga saddexaad waxa weeye in yacni caadada markii la fiiriyo ay diidayso inay nimankani been isku waafaqaan ixaalatu alcaadati tawaadu'ahum cala alkadiib ma ujeeda markii la fiiriyo oo warkooda la fiiriyo iyaga tilmaamahooda la fiiriyo oo siday warka usoo gudbiyeen loo fiirsado waa inay caadadu diidayso marnaba aysan ka suurtagalahayn nimankan inay been isku waafaqeen cadadkaa faraha badani macna ma ujeeda waa shardiga saddexaad wey cadad fara badan cadadkaa faraha badan inuu dabaqaadka o dhan yahay iyo in caadada marka la fiiriyo inay diidayso inay been isku waafaqaan shardiga afraadi waxa weeyaan arrintooda iyo shayga ay ka warramayaan waa inay cuskiyaan ama aragti ama maqal waa inay cuskiyaan dareenkooda waa inay cuskiyaan oo yidhaahdaan waan arkay ama waan maqlay ma ujeeda laakiin aysan caqliga cuskinin oo caqliga aynaysan u tiirinin oo aysan macnaha xukunka ay sheegayaan uusan noqonin shay caqliga ka soo fulay masalan waxaa lagu odhanayaa alwaaxidu nisfu lisnayn halku waa labada niskood ma ujeeda qolaa macnaha shuruuddii kale oo dhan waa laga helay waxay kuu sheegeen alwaaxidu nisfu lisnayn ma ujeeda shuruuddii kaleo dhan waa laga helay arrintaasi miyay maqleen oo maqal ahaan miyay ku keeneen mise waa qadiyada caqligu uu sugay wey waa caqligaa sugay maujeeda caqligaa sugay waa inay marka u tiiriyaan arrintooda waan maqalay ama waan aragnay waa inay yidhahdaan saddexdaa afartaa shardi haddii la helo xadiidka waxaa la yidhahdaa mutawaatir baa la yidhahdaa mutawaatir baa la yidhahdaa mutawaatirka saddex afartaa shardiba waa daruuriyo waa looga maarmaan cadad marka waxaa nidhi waa inay cadad fara badan yihiin cadadkaasi ma la shardiyayaa inuu macna waxa weye ma ma afar baa lagu shardiyaya ma shan baa ma toddoba ma iska mudlaqba wax cadadoo mucayana sida raajix xaafid ibn xajar uu rajaxayo wax cadad mucayana shardi maaha waa inuu cadadkaasi un badan yahay ujeeda laakiin xad loo gooyey ma jirto maxaa yeele cadad yar markii tilmaamihiisi iyo qaraa-inta la fiiriyo waxaa laga yaabaa inuu tawaatur keeno cadad ka fara badanna inuu tawaatur keeni waaya laga yaaba markii la fiiriyo qaraa'inta iyo axwaashiisa marka la fiiriyo ma ujeeda shardiga keliyasa waxa weye inuu cadadku badan yahay shuruudii kaleetana markaasi ku darto saas wey laakiin waxa weeye cadadkaa isaga ah yacni tiro mucayana laguma goynayo shuruudda afartaa marka la helo inta badan marka sida khaalibka ah xadiidku waa mutawaatir buu noqdaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu maanic yimaado isagoo macnaha shuruudi laga wao intaa markuu kuu sheegay ayaa haddana wuxuu kuu sheegay xadiidka mutawaatirka ah muxuu faa'iideeya xadiidka mutawaatirka ah muxuu faa'iideeya shayga markaad ogaato oo shay macnaha waxa weeye uu soo darriyo dareenkaaga iyo qalbigaaga uu soo darriyo shaygaasi dhowr midkood buu noqonaya maraaxil fara badan buu leeyahy wahmi baa la yidhaahdaa shaki baa jira danni baa jira cilmi baa jira cilmiga laftiisaa darajaad shaygaasi siduu macnaha qalbigaaga uu sugmay iyo siduunasan ugu sugmin marka la fiiriyo inuu kugu yahay macnaha waxa weeye shay ismoodsiisa waa suurtagal inuu shaki yahayna waa suurtagal oo beentiisiiyo runtiisu ay kuu siman yihiin solomon runbaa mise waa been shaygaasi qalbigaaga inuu ugu sugnaado yacni waxa weeyaan sida malahaaga inuu u bato danni baa la yidhahda adannu raajix baa la yidhahda malahaaga wuxuu u batay shaygan inuu run yahay waa darajaad qalbiga ogaanshihiisa uu gaaro wey waxaa ka sarreeya cilmi inuu ogaado oo cilmigaa marka isagu darajaad siina cilmigaa darajaad siina wuxuu ku yidhi marka xadiidka mutawaatirka ah wuxuu faa'iideeyaa cilmi yaqiini ah waa darajada ugu sarraysa cilmiga laga gaadho wey ogaanshaha darajada ugu sarraysa uu gaadho waa cilmiga yaqiiniga ah ama alcilmu daruuri ku magacow cilmiga yaqiiniga maxaa la yidhahdaa cilmiga yaqiiniga waxaa la yidhahdaa waa shayga aada ogaanayso oo qalbigaaga ku sugmaya adiga oon juhdi iyo dadaal iyo daliil toona aan raadinin ujeeda tilqaa'iyan buu isaga kaa imaanaya mana iska celin karti haddaad xataa maagto inaad beenisoo diiddo qalbigaagu kaa yeeli maayo wuu iska qaada ujeeda haddaan tusaale u samayno masalan hadday boqol nin kuu yimaadaan oo boqolkoodu mid kasta jiha ka yimaado oo niman is-aqoona yaqaano aysan ahayn oo war ay ku wada sheegaan warkana hal lafdi uu wada yahay ama hal macno ku wada sheegaan ma ma iska yeelyeeli kartaa oo ma dhihi kartaa beentood wey iskama yeelyeeli karta haddaa u isku dayaa diidda xataa qalbigaagu wuu qaadanaya qalbigaagu inuu run yahay buu u qaadanaya ma ujeeda waxaa la yidhahda marka cilmiga daruuriga ama cilmiga yaqiiniga waxa lahahdaa waa cilmiga insaanku uu ku qasban yahay inuu rumeeyo talabaad cilmigaasi kama yimaado kama dhasho baxsi iyo dadaal uu isagu sameeyey ma ujeeda ee keliyata wuu iska soo kaa weeraray un intuu isaga kaa yimid unbuu qalbigaaga iska degay kaasaa la yidhahda wuxuu u dhexeeyaa marka nin caamay ah oo cilmi aan lahayn oo waxba baari karin oon daliil raadin karin na wuu heli karaa cilmiga noocaas oo kalea ka caalimkaana waa heli karaa labadooduba isku mid wey ma ujeeda cilmi waxaa jira marka danni ah si macnaha kaasi u caddaado cilmi danni ah jira cilmi yaqiiniya kan hadii la yidha cilmi danni ah jira cilmiga danniga ah waxaa la yidhahdaa isagana waa cilmiga ku yimaada min khilaali alistidlaali waalbaxdi ma ujeeda baarif iyo juhdi iyo dadaal aada dhiibtay cilmiga aada ku gaadhaay waxaa la yidhaahdaa cilmi danni a la yidhahda kaa horaa ka xoog badan maujeeda maalan waxaad dabacday inaad gaadho mas'ala mucayana yaad gaadhay inaad ogaato xukunkeeda maxaad samaynaysaa waad baxsinaysaa soo ma kitaabtaad baadhi oo wixii kusoo aroornaad raadin oo juhdi baad samayn markaa kadib natiijada kuu soo baxda ee qalbigaagu gaadho ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay tahay alcilmu danni cilmu danni a la yihahda waa cilmiga ka yimaada istidlaalka yuu khaas ku yahay marka kaasi culimada bas buu gooni ku yahay dadka ahlulnadarka la yidhahdo ahlulistidlaalka la yihahdo keliyuu gooni ku yahay maxaad garatay marka cilmiga nadariga iyo cilmiga yaqiiniga ah laba farqi baa udhexeeya marka farqiga koowaad waxa weeya mansha'a mid kasta meeshuu ka yimaado kanna wuxuu ka yimaadaa adoon baaris samayninbu kuu yimaado kanna baaris iyo istidlaal buu u baahaya kow waxaa kaloo ku kala gedisan yihiin cilmiga yaqiiniga ah wuxuu ka dhaxeeyaa daruuriga ah caamada iyo culimadaba waa ka dhexeeya laakiin kan danniga ah yaa iskale culimada keliyataa iskale ma ujeeda yani waxa weeye almufiidu lilcilmi alyaqiini bishuruuihi saasaad marka kugu cadaraysa cilmigaa labadaa qaybood le meesha macnaa sharcunaas waxa weye sheekhu ku faahfaahiyey saas weyaan cilmigaa yaqiinigu marka faa'ideeya waa darajada ugu sarraysa ee cilmi laga gaaro marka mar hadduu xadiidka mutawaatirkii cilmi yaqiiniga faa'iideynayo uma baahna marka sanadkiisa in la baadho in baxi la galo oo sanadkiisa la baaro uma baahna maujeeda maxaa yeelay tilqaa'iyanba waa yaqiiniguu faa'ideynaya daruuriguu faa'ideynaya sidaa daraaddeed baa waxay dhahdaan laysa min mabaaxisi cilmi musalaxi اlxadiid maujeeda waxyaalaha uu ka baxsiye ee uu ka hadlo musalax اlxadiid mutawaatirku ma bahaba inay iska soo arooriyaan waa laga yaabaa laakiin ma ah maxaa yeelay qawaacidda musalax اlxadiidka waxaa loogu talagalay sidaan macnaha manduumada kusoo sheegnay in lagu gaadho axaadiista kooda la qaadanaya maqbuulka iyo kooda marduudka sooma qawaaciddan waxaasay ka shaqaynaysaa ayib shaygan hadduu maqbuulka iska yahay yani tilqaa'iyan maqbuulba iska yahay maxay marka ka shaqaynaysaa qawaaciddan mabaaxifteedii maaha marka saasuun marka mutawaatirku uusan mabaaxif ee cilmi alxadiid ka mid ahayn sheekuna waxa weye waa tilmaamay yani nusaha dhexdiisa ayuu ku tilmaamay saas wey ayib kaasi marka waa mutawaatirkii mutawaatirkii sidaas weyaan wuxuusa sheegay wuxuu u qaysamaa mutawaatir lafdiga iyo mutawaatir macnawiga mutawaatir lafdiga waxa la yidhahdaa ruwaadoo dhan hal lafdi bay isku wada waafaqayaan man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar oo kaleeto maujeeda hal lafdi bay isku wada waafaqayan shuruudiina waa laga wada helay macnawigana waxaa la yidhahdaa yacni ruwaaddu inay isku waafaqaan yacni intaasoo qisooyin kala gedisan bay ruwaaddu warinayaan laakiin qisooyinka dhexdooda waxaa ku soo aroortay oy wadaagaan hal juz-iyo oo qisada dhexeeda ku tirsay wadaagaan masalan axaadiista masxu cala alkufayn oo kaleeto ama axaadiis shafaaca oo kaleeto markii la baadho waxay isugu imaanaysaa yani waxa weeye tawaatur macnawi ah tawaatur macnawi ujeeda halkaas saxaabi baa wuxuu waxbuu ka warramayaa shafaacadii nebigu soo gelinaya mid kale qiso kalu ka warramaya shafaacadii nebigu soo gelinaya kuligood marka juz-iyo waxay iska wadaagaan ah shafaacada kufayn saasa kaana waa la twatir macnawiya la yihahda ayib mutawaatir baa kaa la yidhahda marka mutawaatirka iyo wuxuu faa'iideynayana uu kuu sheegay mutawaatirka waxaa ka soo horjeeda aaxaad baa ka soo horjeeda aaxaad baa ka soo horjeeda aaxaaduna waxay u qaybsantaa aaxaadka waa la sidaas w marka alkhabaru khabarkii ima an yakuuna inuu yahay lahu khabarkaa inuu u ahaado oo u yeesho duruqun jidad duruqda wuxuu ula jeedaa asaaniiddii buu ula jeedaa duruqdaasoo bilaa cadadin cadad mucayanin oo kooban aan ahayn duruq aan cadad kooban ahayn inuu khabarku yeesho aw maca xasrin t waxay ku xidhan tahay wa imaa an yakuuna inuu ahaado lahu isaga duruqun jidad inuu yeesho jidadkaasoo maca xasrin koobid maceeda lala qabo lagu koobo bimaa shay fowqa alitnayni laba ka koreeya duruqdaa waa in lagu xasriyo lagu koobo laba wixii ka sarreeya ayib aw amase bihimaa labadii waa in lagu koobo duruqdii xadiidkaa waxaa lagu koobay laba nin keliyeeta laba dariiq keliyatu xadiidku leeyahy aw bihimaa faqad wey laba keliyeeta aw biwaaxidin ama duruqdii xadiidka waa maxsuuroo waa la koobay waxaana lagu koobay hal nin keliya lagu koobay oo hal dariiq basuu xadiidku leeyahy dariiq labaad ma laha fal awalu ka hore marka ee duruqda aan xasriga lahayn keeshay almutawaatir baa la yidhahda almufiidi ee faa'iideynayey lilcilmi alyaqiini cilmiga yaqiiniga ee dhabta ah ee shakigu ku jirin ka faa'ideynaya la yidhahda bishuruudii buuna ku faa'ideynaya shuruudii aan sheegnay weya afartaa macna shuruudii aan sheegnay ayuu ku faa'iideynayaa ka koowaad marka waa midkaasuu ku yidhi waathaani ka labaad ka labaad muxuu ula jeedaa waa maca xasrin bimaa fowqa alinayntu ula jeedaa macna waathaani ka labaadna almashhuuru weeye mashhuur baa la yidhahda wa huwa isaguna almustafiidu waa ka faafay calaa ra'yin mustafiidnana waa la yidhaahdaa ra'yiga culimada qayb ka mida yaa la dhahaa macnaheedu waxa weeye mashhuurka magac kaluu leeyahay oo mustafiid ah laakiin waa culimada ra'yigooda qayb ka mida qayb ka mida waxay qabaan mustafiid haddii la yidhaahdo iyo mashhuur haddii la yidhahdo inuu isku mid yahay ujeeda oo uu kullikood kulligood la yidhahdo maa rawaahu alaaatun faaktar walam yabluq xadda tawaatur kaasaa la yidhahdaa bay leeyihiin mashhuuri mustafiid baa la yidhahda qaarkoodna waxay leeyihiin farqi baa udhaxeeya mustafiidka iyo mashhuurka mustafiidka waxaa la yidhahdaa darafka ugu sarreeya iyo sanadka ee sanadka iyo darafka ugu hooseeya kulligood xagga cadadka inay ka sinmaan ma ujeeda rawaahu alaaatun can alaatin can alaatin can alaatin can rasuuli lahi sal la alay slam mustafiid baa la dhaabay leeyihi ma ujeeda ama arbaca can arbaca can arbaca ama hamsa can hamsa can hamsa ilaa nihaayatihi ayaa mustafiid la dhaabay leeyihi mashhuurkuna waa ka caamsan yahay mashhuurkuna waa ka caamsan yahay oo mashhuurka waxaa la dhaabay leeyihi kaana waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa haddii aysan kulli ay isdheeraadaan laakiin dabaqada ugu yar ay saddex warinayso mashhuur baa la dhahaa koodee caamsan marka mashhuurkaa ka caamsan mustafiidkuna waa gudagelaya saas daraaddeed inuu kuu muujiyo mualifku inuu khilaaf meesha ku jiro wuxuu ku yidhi wa huwa almustafiidu calaa ra'yin calaa ra'yin macnaha calaa ra'yi bacdi ahli اlcilmi wey culimada qaarkooda ra'yigooda mustafiidka iyo mashhuurku waa isku mid ee waxba macnaha kuma kala gedisnaan maxaa yeelay yani istifaada waxaa la yidhahdaa shaygu markuu faafaa la yidhahda mashhuurkana shaygu markuu caanbaxaa la yidhahdaa sidaas weya ayb mashhuurka iyo marka maxaa udhexeeya mutawaatirka farqiga udhexeeya muxuu ilan mashhuurkii laftiisa waxaa la yidhi waa waxay wariyaan saddex iyo wixii ka badan oon xaddu tawaaturna gaadhin ma ujeeda mutawaatirkana waxa la wixii cadad fara badan ay wariyaan maxaa u dhexeeya marka mashhuurka iyo mutawaatirka maxaa udhexeeya hal faariq bay leeyihiin yaa sheegi kara haye ya ma ahe ya kan kalena sidaas wey yacni waxay ku kala gedisan yihiin keliyeeta mutawaatirku wuxuu faa'iideynayaa cilmi yaqiini ah oo daruuri ah ma ujeeda baynamaa mashhuurku uu faa'iideynayo cilmi danni ah ma ujeeda cilmiga danniga ana waxaa nidhi waa ka ka soo baxaa yacni juhdi iyo istidlaal iyo baxti la sameeyey kaka soo baxa wey farqigaasaa udhexeeya yacni haddii cilmi yaqiiniga cadadka faraha badan shuruudii kale haddii laga helo cilmi yaqiiniga uu faa'iideeyo waa mutawaatir haddii cadad fara badan ay yihiin laakiin cilmigii yaqiiniga uusan faa'iideyninna waxaa la yidhahdaa mashhuur baa la yidhahda intaasaa udhaxaysa bu le xaafid ibnu xajar laakiin farqi kaleeta mala afay xagga cadadka raggana laguma kala sooci karo والثاني كاللبات وكيد معناها مع حصر بما فوق الاثنين المشهور بالي هذا وهو المستفيض وهي على رأي معنى على رأي بعد للعلم المستفيض يسوى اسم المعنى مركا وحا كلون سو شيغني مركا منظومه سو مريني ان مشهورك على اصطلاح المحدثين مركا لفيه تعريفه سيده لكن وحا جرا مشهور كله oo la yidhahdo mashhuurun cala alalsina carabka iskaga caan baxayo waxaa laga yaabaa xadiid hal sanad leh oon sanad laba lahayn inay mashhuur iskaga magacaabaan mid aan sanad ba lahayn inay mashhuur iskaga magacaabaan oo mawduuca oo jeeda matala waxaa loo odhanaya mashhuurun lada alfuqahaa mashhuurun lada annuxaat oo jeeda mashhuurun cinda almuxadidiin mashhuurun cinda almuxadidiin haddii lagu dhaho waa ka shuruudan laga helay wey tacriifka wey laakiin mashhuur kaloo fara badan baa jira maarta waana soo sheegnay yani waxa weeye waana utegi doonaa insha allahu tacala kutubta macnaha ka waaweyn baan utegi doonaa wahaaliu alcasiizu wahaaliu ka saddexaad ee uu ku yidhi maca xasirin bihima ay bilisnayni yacni duruq oo maxsuura ah oo laba keliya lagu koobay kaana waxa weeyaan alcasiizu wey alcasiiz baa la yidhahdaa in laga keenay yacni min caza oo loola jeedo wuu yaraaday waxaana saas loo yeelay liqilati wujuudihi helitaankiisaaba yar ama min caza oo xooga in laga keenay ayadana waxaa loogu magacaabay lianna duruqda uu xadiidku ku yimid labada dariiqoo isxoojinaya midba midka kaleu xoog ka qaadanaya cazada labada macnaba ku timaad marka casiiska saasaa lana marka waa wixii ay wariyaan labo wixii ay wariyaan ayaa la yidhaahdaa jeeda labaa warinaya laba hadii inuusan hoos uga dhicin baa la rabaa laba inuusan hoos uga dhicin uga dhicin baa la rabaa hadduu ka bato asaaniidda dabaqaadka kale ha ka bato laakiin hal dabaqo uun ugu yaraan waa inay laba tahay hal dabaqo un ugu yaraan waa inay laba tahay saan horayba usoo shantimaani maara walaysa sharطan wuxuu ku yihi marka mualifku walaysa muusan ahanin casiisku sharطan shardi ma aha ujeeda liلصaxiixi xadiidka صaxiixa shardi uma aha khilaafan khilaafan khilaafid aan ku khilaafayno arrintaa iyadaa iyo diidda aan ku diidannahay liman zacamo arrintaa ciddii sheegatay wuxuu meeshaa ka tilmaamay mas'ale khilaafiye ah xadiidka saxiixa shuruudiisa waa u tegi doonaa shuruudiisa ka mid ma tahay atacadud in tiro hal ka badan ay xadiidka wariyaan xadiidka saxiixa shuruudiisa ka mid ma tahay sida xooga badan ka mid maaha ka mid maaha xadiidku isagoo hariib ah iyo wuxuu noqon karaa saxiix noqon karaa saas daraaddeed casiisnimadu shardi ma aha saxiixa uma aha laakiin khilaafan liman zacamow markuu ku yihi mualifku waxaad ka garanaysaa inay meeshaa jiraan culimo qabta xadiidku inuusan saxiixba noqon karin ilaa inuu casiis noqdo mooyaane maxay marka meesha ka saarayaan xadiidka hariibka waxay leeyihin waaba daciif marba hadduu hariib yahay walow kaana imaam can imaam can imaam ha noqdee marba hadduu hariib yahay waa daciif bay qabaan maxaa yeelay shardigii waxaa laga waayey casiisnimadaa laga waayey qoladaasi waxa weeye abu calini jubbaai ninka la yihahdo waa muctasilada muctasilada macnaha rag ka mid a ayaa qabaa waxaa kaloo kumoodsiinaya oo tilmaamaya inkastoo ta'wiilaad loo sameeyo yacni alxaakim abu cabdillaahi bn albayic isaguna waxa weeye hadal uu macnaha kusoo arooriyey kitaabkiisa macnaha madhalka isaguna waa kutusaya xaafid meesha uu ku sheegay yacni waa laga fahmaya xadiidka saxiixa markuu tacriifinayey wuxuu yihi waa xadiidka uu wariyey saxaabi oo macnaha aan ja majhuul ahayn ma ujeeda wa waa inay majhuul seemusan ku noqonaynin buu yihi marka wuxuu yihi waa inay laba raawi ka wariyaan labadaa raawina laba kale ka wariyaan markaa kadibna ahlulxadiidku ay kala qaataan buu mar kashahaadati cala shahaada hadalkaasi marka waxaa laga fahmayaa inuu shardiyeynayo xadiidku saxiix inuusan noqon karin ilaa inay ugu yaraan laba warisa mooyaane oo casiis uu noqdo mooyaane jubbaai ayaa macnaha ra'yigaa qabo laakiin caamku waxaa kaloo isaguna ra'yigaa ku taagtaagsaday abubakar ibnu alcarabi almaliki isaguna aad buu u taagtaagsaday weliba wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar xadiidka inama alacmaalu binniyaad waxaan soo sheegnay inuu hariib yahay sooma markii la hordhigo la yidhi haddaad tidhaahdo xadiidka hariibkaa saxiixba ma noqdo ibnu carabiba xadiidka xageed ka mari markii la yidhi wuu ta'wiiliyey wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab markuu xadiidkan sheegayey saxaabo fara badan buu hortooda ka sheegay buu oo jeeda hadduusan jiri lahaynna saxaabadaasi waa ku beenin lahayn taasaa qaraabada ka saaraysa waa laga daba tego waxaa la yidhi haddiiba lagu ogolaadaba cumar maaragtay sheegashadaa lagu ogolaado calqabaseedaa dhiiba waa keligii isagune ma ujeeda maxamed ibn ibnu ibraahim seedi isagana waa keligii yaxya isagana seedi waa keligii ma ujeeda marka wuxuu leeyahay xaafid yacni waxa weeye ma aha buuhi maaragtay shay muctabad ah ma aha in xadiidka saxiixa loo shardiyeeyo ina laba iyo ka badan wariyaan shardi macnaha waxa weye muctabar ah ma aha inkastoo culimada qaarkood ay wariyeen sidaas weeyaan والثالث تصدحاد العزيز حديث عزيز كاوي وليس موصلا العزيز كافي شرطا شرط معه للصحيح حديث صحيح شرط معه خلافا حال أن خلافينه لمن روح زعمه الشيكتي نينك شيكتي علي الجبائي يا أبو بكر بن العربي يا حاكم هذا الكسير اللي قفع مايو كل ما دوقوا خلافين أبو ليه واح شرطي أنا معها يا حديث واحد من شرطي أه إن معناه لقيه له tilmaamihii iyo muwaasafaadkan ugu tegi doono yani waxa weye xadiidka saxiixa wuxuu ka mid yahay shuruuda mukhtalafka ah shuruuda mukhtalafka ah lianna saxiixa shuruud muttafaqaa jirta shantii shardi ee macnaha soo sheegnay manduumada markaan soo maraynay waa muttafaq shuruud mukhtalafana waa jirta dukuuriyadaa ka mid a xoriyadaa ka mid a ma xor inuu noqdo ninka warinaya waxaa ka mid a masalan waxa weye tacadudkaa ka mid a shuruudahaasoo dhan waa mukhtalaf sida raajixana waxa weeye cadamu ictibaarihaa inaan shuruuddaas macnaha la ictibaarinayn waraabicu ka afraadi oo uu ku yidhi macnaha waxa weeye aw biwaaxidin aw maca xasrin biwaaxidin koobid duruqdii xadiidka lagu koobo hal nin uu ku yidhina algariibu baa la yidhaahdaa waa xadiidka hariibkaa waa xadiidka hariibkaa weye sidaas weyaan waa xadiidka uu la keli noqdo warintiisa shaksi keligii hal nin keliya la keli noqonay ama hal meel tafarudku hal dabaqa keliya ha ahaado ama dabaqaadkao dhan ha socdo ma ujeeda dabaqada ugu yar xadiidka waa inay wariyaan halnin waa inuu wariyo oon macnaha la labaynin xadiidkaasa waxaa la yihahdaa hariib la yidhahdaa yani mithaalkiisuna waa xadiidka inama aclam albiniyaat in hadda macnaha waxa weye sheegayna wuxuu keeni doonaa hariibka qaybihiisa uu keeni doonaa hariibka qaybuu leeyahay hariib nisbiya iyo hariib mutlaq u qaybsama uu keeni doonaa keeni doonaa ma wakuluhaa siwa alawali aaxaad buu ku marka muxuu ku yidhi markii hore ka hore waxaa la yihahdaa mutawaatir ma ujeedaa wa kulluhaa dhammaantood intaa la soo sheegay siwa alawali kii ugu horreeye laga reebaay aaxaadun baa la yidhahdaa bu saddexdii kale ee mashhuurkii iyo casiiskii iyo hariibkii saddexda waxay soo gudagelayaan cinwaanka ah aaxaad bay soo gudagelayaan aaxaad baa la isku dhahaa taqsiimku marka waxa weeye mutawaatir iyo aaxaad wey marka hore aaxaaddii waxay u kala baxaysaa saddex qaybood oo mashhuur iyo casiiz iyo hariib saddexaasay u kala baxaysaa taqsiimku nooca wey ayib marka aaxaadu maxay faa'iideysaa iyadu maxay faa'iideysaa waxay faa'iideysaa uu keeni doonaa waan malanaya inay cilmi faa'iideysana waa laga yaabaa inay danni faa'ideysana waa laga yaabaa hadday cilmi faa'iideysana cilmigay faa'iideynayso waa cilmi danni ah ee cilmi yaqiiniya maa axaada sidaas weeyaan bal wuxuu sheegay xafid xajar uu sheegaya meelo wuxuu keeni doonaa yacni akhbaarta aaxaadihi ay faa'iideynayso cilmi faa'iideyn doonto haddii qaraa-in laga helo insha allahu tacaala wuu keeni doonaa marka intaasu marka inoo sheegay ma ujeedaa waxaad marka garanaysaa haddaad muqaaranayso manduumadii iyo kan haddaad muqaaranayso mulaaxadaadkii aan sheegsheegaynay kulliga kusoo bixi ma ujeeda markuu macnaha waxa weye odhan jiray mashhuuru marwi maa fawqa maa halaaa soo kuma dhin xaafid ibn xajarna muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi bimaa fawqa tnayni bimaa fawqa tnayn saddex waxay wariyaan cinda xaafid ibn xajar waxaa la yihahdaa mashhuur baa la dhahaa saaxibu manduumana agtiisa waxaa la yihahdaa aziiz buu noqonaya ujeeda fawqa maa alaaa buu ku yidhi ta kaleeto waxa weye waxaan sheegnay in taqsiimka qaabka uu u keenay saaxibu manduuma albayquuniye qaabka uu usoo arooriyey aqsaamta in macnaha waxa weye taqsiimka iyo qaabku isugu xigay laga fiicay waxaan soo sheegnay marka mutawaatir iyo aaxaad iyo aaxaadu qaabka uqaybsamayso sidaas inuu keeno inay fiicnayd xaafid ibn xajar marka qaabka u keeno geyso ujeeda ta labaad waxa weye isagana casiiska wuxuu ku yidhi waa waxay wariyaan laba iyo ka badan miyahay soomaya waxay wariyaan laba wax ka badan buu yidhi waan malinaya ayada lafteeda waxa weeye waa lagu haystaa macnaha waxa weye wuxuu yidhi wixii saddex ay wariyaan ayaa waxaa la yidhahdaa labo iyo saddex waxay wariyaan macnihii hadalkiisa iyadana waxa weye xaafid waa khilaafsanya waxa weeye laba waxay wariyaan keliyata la yidhahdaa casiidka la yidhahda saddex hadduu gaadhana waa mashhuur meelahaasi macnaha mulaaxadaadkii aan manduumada kusoo marnay ayay ka mid tahay halkaasaan insha allahu tacala cawn ku gabagabaynaa wabillahi towfiiq wasala allah waslam cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin الجزئين لأنه مقابل لأحدهما الرحمن وهو الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وحن كسور أحشرني أحد أقسام تدي وحن كسور أحشرني waa kii sheekhu inoo soo qaybiyey ama mualifku inoo qaybiyey axaadiista maa bayna mutawaatirin wa aaxaad waa kii u qaybiyey marka aaxaaddii oo saddex qaybood ahaa mashhuur iyo qariib iyo casiis ahaa ayaa inoo dambeeyey hadalka marka mualifku intiisa badan waa isku xidhan yahay kitaabku min awalihi ilaa aakhiri intiisa badan waa isku xidhxidhan yahay maarata marka wuxuu ku yihi wa fiiha aaxaadda dhexeeda waxaa ahaaday almaqbuulu mid la aqbalayo xadiid la aqbalayo iyo walmarduudu mid la diidayo la celinayo maxay ugu qaybsameen aaxaaddii maqbuul iyo marduud ay ugu qaybsantay sababku waxa weeyaan litawaqufi alistidlaali biha litawaqufi alistidlaali deliishii la deliishado bihaa aaxaaddaa la deliishado ayaa wuxuu ku xidhan yahay oo uu ku taagan yahay cala albaxthi baadhid la baadho can axwaali ruwaatiha ruwaaddeeda xaalooyinkooda la baadho duuna alawali midkii hore laakiin saa maa isagu macnaa wuxuu ku yidhi aaxaaddii waxay u qaybsantaa maqbuul iyo marduud mid la aqbalayo oo maqbuulka wuxuu la jeedaa mid la xujaysanayo oo la deliishanayo u jeedaa wuxuu ku tusayna lagu camalfalayo iyo mid marduud ah oon lagu camalfalayn lana xujaysanaynin lama deliishanayo maxay saa ugu qaybsantay marka waxay saa ugu qaybsantay aaxaaddu ay ugu qaybsantay marduud iyo maqbuul ayada deliishiga la deliishado iyo xujaysiga la xujaystaay wuxuu ku xidhan yahay kolba xaaladda ruwaadda warisay ay yihiin ma ujeeda haddii xaaladda ruwaadda warisay ay yihiin kuwo hooseeyana marduud buu noqonay ruwaadda warisay xaaladooda xagga dabdigii iyo uu keeni doonaa iyo cadaaladii iyo kuwo yaro sarree sarreeya hadday yihiinna maqbuul buu noqonaya ma jeeda natiijada marka aqbalidda iyo radinta deliishiga xadiidka iyo celintiisa iyo diidadiisu xaggay ka soo baxaysaa marka waxay ka soo baxaysaa ruwaadda iyo kolba xaalooyinkooday ku xidhanta intaasuu ku yidhi duuna alawali laakiin kii hore qeybtii hore iyagu sidaas maaha oo duuna alawalida muxuu ula jeedaa mutawaatirkii ma ujeedaa mutawaatirku isaga uma baahna kumana xidhna xujaysigiisa iyo deliishigiisu kuma xidhna xaalooyinka ruwaadda kuma xidhna ruwaaddiisu ama dacafo ha noqdeen ama ha xoog badnaadeen ama ha tawar daraadeen xadiidku mar hadduu tawaatur gaadho waxa weeyaan ruwaaddiisu kuma xidhna qaadashadiisa iyo radintiisa tilqaa'iya waa la yska qaadanaya waana la xujaysanaya sidaas wey laakiin aaxaadda weye midda ay ku xidhan tahay ruwaadda axwaasheeda xadiidku wuu ku xidhan yahay saasuu ku yidhi marka waxaa keenaya marka qabuulka iyo raddiga xadiidkan ma xadiid maqbuula mise waa xadiid marduud ah waxaa keenaya kolba muwaasafaadka inoo imaan doona tilmaamo badan baa la keeni doona qawaacid dawaabid buu keeni doonaa sheekhu dawaabidda uu keeni doono yaa waxaa la saarayaa miisaan ahaan waxay u tahay ruwaadda xadiidka warisay ma jeeda maalan cadaaladii iyo dabdigii iyo waxyaalahaasoo dhan cadam shuduud walcilla iyo itisaalu sanad iyo wuu keeni doonaa kuwaasaa waxay u yihiin yaa miisaan ah waxaa laga yaabaa marka raawigii markii arrimaha loo fiiriyo qaarkood in macnaha waxa weye ay darajo sare ka joogaan markaa markaad u fiirsatoo daraasayso malahaagu wuxuu u badanayaa ninkan raawigaa inuu runlow yahay mar hadduu malahaagu sidaa u batana isla markaa haddana wuxuu maluhu u badanayaa in wuxuu wariyey uu yahay saxiix inuu yahay runna inuu yahay kii kale ee tilmaamahaas la sheegi doono ho- qeybtii waxyaalaho meelo hoose ka qaatay ma u jeeda isagana markaad u fiirsato malahaaga waxaa u badanaya inuu beenala yahay ama xagga beenta inuu u dhow yahaa malahaagu u badanaya markuu malahaagu dhankaa u bato xadiidkii uu wariyey iyo wuxuu soo sheegayna markaa inuu been yahay ayaa markaasi malahaagu u badanaya sidaas weeyaan qayb saddexaad baa marka imaanayso yacni iyadana waxa weeye ama taa horey ku biiri ama tan dambey ku biiraysa maarata markii la fiiriyo qaraa-inta la fiiriyo maarata saas wey marka sideedabana waxa weeye baabkan altasxiix waatadciif waxa la yidhahda waxay ictimaadaysaa halabatu danni ma ujeedaa maluhu dhanku u xoog badan yahay ayaa loo xugminaya xadiidka ma ujeeda marka shaygii la daraaseeyo oo daraaso lagu sameeyo dhanka maluhu uu u bato qawaacidda culimmadu ay dejiyeen markay raacaan malahoodu dhanku u bato bay xadiidka u xugminayaan hadduu maluhu u bato inuu xadiidkani uu saxiix yahay oo tilmaamihii ay u dejiyeen xadiidka saxiixa laga helo waxay odhanayaan waa xadiid saxiix oo maqbuul ah ma ujeeda haddii laga helo yacni waxa weye qawaaciddoodii markay raacaan malahooda hadduu u bato inuu xadiidkani uu daciif yahayna ama marduud yahayna waxay ku tilmaamayaan inuu marduud yahay ma ujeeda marka waxaa la adeegsanaya waxa weye waa halabatu danni wey maluhu dhanku u badan yahay wey waxaa markaa aan meesha ku jirin oo macnaha waxa weeyaan aan shardi ahayn in shayga la hubsado oo si hubaal ah xukunkan culimmada ka soo fulaya si hubaal ah inuu noqdo shardi maaha maxaa yeelay halabatu danniga sidaan horey usoo tilmaanay sharciga agtiisa waa muctamad marba hadduu halabatu danni shaygu ku sugnaado sharcigu waa muctamad meelo badan oo macnaha waxa weeye yuu muctamad yahay ixtimaalka yarka ee daciifka ah ee ku soo aroori karee macnaha waxa weeye inuusan sugnayn kutusayana waa mulqa macnaha waxa weye meeshaa laga saaraya saas wey marka xadiidku markaa aaxaada ah iyo mutawaatirka mutawaatirku isagu kuma xidhna aqbalidiisa iyo xujaysigiisa iyo daliishigiisu kuma xidhna ruwaadda warinaysa maxaa yeelay loomaba shardiyeeyaan nidhi inay macnaha waxa weye ruwaaddiisu macnaha waxa weeye sanad mabaaxista cilmu musalaxba ka mid ahabaa nidhi tilqaa'iya isaga waa la iska qaadanaya mar hadduu xadiidku mutawaatir noqdo waa la iska qaadanaya laakiin kan kale ee aaxaadda ah kiisa maqbuulka iyo kiisa marduudka ah maxaa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saarayaa daraaso lagu sameeyo ruwaadda xadiidka warinaysa iyo asaaniidda axaadiista oo daraaso lagu sameeyo ma ujeeda haddii markaasi ay raggii xadiidka warinayey ay noqdaan rag xoog badan xagga cadaaladooda iyo xifdigoodi dhankaa marka la fiiriyo xadiidkii muxuu noqonayaa maqbuul haddii uu xumaadana raggii macnaha ay darajo hoose noqdaan oo macnaha waxa weye ama xifdigoodii ama cadaaladdoodii ay tawar daran tahayna waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay marduud lagu tilmaya la odhanaya maarata ma ujeeda intaasuu marka mualifku u sheegay wuxuu ku yidhi wan fiiha aaxaada dhexdeeda waxaa ah almaqbuulu xadiid la aqbalayo iyo walmarduudu mid la radinayo ma ujeeda marduudka kulligii aqsaamtiisa o dhan waa imaan doontaa saxiixii waxaan ujeeda maqbuulka aqsaamtiisa iyo marduudka aqsaamtiisa kulli waa ay keeni doonaa ma ujeeda yacni waxa weye saxiixii xasankii qaybihii kasii hooseeyey daciifkii mawduucii munqaطicii kullu dalika maxay soo gelayaan aaxaadaasi soo gelayaan kullu dalika aaxaadaasi soo gelayaan marka maqbuul baa ka mida iyo marduud baa aaxaadda ku jira xadiid la xujaysanayo oo la deliishanayo iyo xadiid la diidahayo oo la iska celinayo oon la deliishan karin xukumna laga qaadan karin sababku kuu sheegi raba marka maxaad qaarna maqbuul ka dhigay qaarna marduud ka dhigay waxa weeye sababku litawaqufi اlistidlaali deliishiga la deliishado ama xujaysiga la xujaysto biha yacni waxa weeye aaxaadaha la xujaystaayey ku istaagidda ama ku xidhanka uu ku xidhan yahay wey macnaa waxa weeye deliishiga la deliishtaay ayaa waxuu ku xidhan yahay cala albaxdi baadhid can axwaali ruwaati ha la baadho tawaqufka maxaa la yidhahdaa yacni shay shayga uun ku dul taagan oo isaga uun ka dhalanaya haddii kaa la waayana uusan imaanaynin wey macnaheed ma ujeeda kaasuu marka ku xidhan yahay ruwaaddoodaas xaalooyinkooda ayuu ku xidhan yahay deliishiga akhbaarta aaxaadda ah radinteeda iyo qaadashadeeda kullu daalika arrintaas ku xidhan litawaquf alistidlaali deliishigeeda ku xidhan uu ku xidhan yahay daraaddeed ayay maqbuul iyo marduud ugu jiraan bihaa la deliishado axadan cala albaxdi buu ku xidhan yahay baadhin la baadho can axwaali ruwaatihaa ruwaaddeeda xaalooyinkooda la baadho duuna alawali kii horese maya kii hore kee buu la jeedaa waa mutawaatirkii ma jeeda isaga qaadashadiisa iyo xujaysigiisu kuma xidhna axwaalu ruwaad ma jeeda istidlaalkiisu kuma xidhna axwaalu ruwaad saas wey وqad yaقع فيha ma يufiid العilم النaظري bاlqrا'ن عalى المkhتاar khabaruaxaadku muxuu faa'ideeyaa marka kii manaha mutawaatirka maxaa hi muxuu faa'ideeya baan alcilm الdaruurي ama alcilm الyaqiini ama alcilm الqaطci kulu dalika waa cibaaraat isku mida waqad yaqacu inuu dhacaa laga yaabaa fiihaa akhbaarta aaxaada dhexdeeda maa shay yufiidu faa'iideeya alcilma annadari cilmi nadari ah oo fiirfiiro ku yimaada wax faa'iideeya in akhbaartii aaxaadda laga helaa laga yaaba bilqaraa'ini qaraa-inna ku faa'iideeya cala almukhtaari sida la doortay qowlka xooga badan waxaa laga yaabaa akhbaarta aaxaadda ah in laga helo qeyb faa'iideysa cilmi nadari ah cilmiga nadariga ana waxay ku faa'iideyneysaa kolba qaraa-inta iyo murajaxaadka laga helo yacni asbaab kale oo rajaxaysa oo xoojinaysa xadiidka ayaa la helayaa saas daraaddeed marka wuxuu ku faa'iideynayaa cilmi nadari ah waxaa khilaaf ka jira culimmada dhexdooda akhbaarta aaxaadka ama saxiix ha noqdo ama xasan ha noqdo akhbaarta aaxaadka ah qeybteeda maqbuulka ah qeybteeda maqbuulka ah maxay faa'iideyneysaa qaal waxay leeyihiin danni bay faa'iideyneysaa qaarna waxay leeyihiin yacni cilmi nadariya inay qaarkood faa'ideeyaan baa laga yaaba cilmi nadariya waxaad moodaa marka inay isla ogol yihiin haddii aan la helin qaraa-in iyo murajaxaad haddaan la helin in ay faa'iideyneyso addan araajix inay faa'iideyneyso mala xoog badan ayay faa'iideyneysaa sidaas weeyaan haddii qaraa-in la helo oo qaraa-inta waxaa la yidhahdaa yacni waxyaalo ka baxsan shayga ka baxsan oo xoojiyaa la yidhahdaa qaraa-inta saasaa la dhaha qaraa-in haddii la helo maxay faa'iideyneysaa akhbaartii aaxaadda ahayd sida xaafid ibnu xajar uu leeyahay uu door bidayo ee uu rajaxayo waxay faa'iideyneysaa buu leeyahay cilmi nadari ah qaarna waxay leeyihiin waxay faa'iideyneysaa danni bay faa'ideyneysaa danni bay faa'ideyneysaa waxaan marka xalayto ka soo hadallay farqiga u dhaxeeya bayna alcilmi annadari waalcilmi aldaruuri aw alcilmi alyaqiini farqi u dhexeeya xalan ka soo hadallay ma jeeda waxaan soo nidhi cilmiga yaqiiniga ama daruurigii baxti iyo baadhid iyo fiirfiiro iyo juhdi uma baahnaa tilqaa'iyan buu isaga kaa imaanaya wayaatiika bilakhbaari maa lam tasawudi wey wuu iska soo wuu isaga kaa imaanaya laakiin cilmiga nadarigiihi wuxuu u baahan yahay baxdi iyo istidlaal iyo xujaysi iyo maaragtay fiirfiiru u baahan yahay adilada inaad baxdo juhdi bixiso markaa kadib ayaa ayaad la soo baxaysaa cilmiga nadariga ujeeda farqiga kale u dhexeeya waxaan soo sheegna waxaa nidhi cilmiga daruuriga ah caamada iyo culimaduba way helaan maxaa yele shay baxdi u baahan ma ah ninka caamigaana waa isaga imaan caalimkana waa isaga imaanaya laakiin cilmiga nadariga ah yaa hela culimada keliyad maxaa yele waa shay baxti u baahan baxtina iyuu ka suurtageli karaa dadka culimada keliyad uu ka suurtageli karaa ujeeda farqigaasaa marka udhexeeya ayib akhbaartii aaxaadka ahayd markaa waxay faa'iideysaa danni bay faa'iideysaa ilaa khabarka aaxaada in qaraa-in laga helo mooyaane qaraa-intaa iyo murajaxaadka haddii laga helo muxuu faa'iideynayaa sida mukhtaarka ee xaafid uu rajaxayo wuxuu faa'iideynayaa alcilmu annadari qaarna waxay leeyihiin danni buu faa'iideynaya laakiin xaafid wuxuu leeyahay khilaafku waa khilaaf lafdi ah khilaaf lafdiga waxa la yidhahdaa shayga markuu madmuunka iyo shayga macnaha waxa weye uu isku mid yahay laakiin magacuun laysku khilaafsan yahay ma ujeeda waa masaajid shaygani ma guri baan u bixinaa mise masaajid baan ku magacawnaa ma ujeeda magacuun baa laisku khilaafsan yahay laakiin madmuunka meesha yaalla waa laisku waafaqsan yahay ma ujeeda ma masaajid baan dhahnaa mise waxaan dhahnaa guri baan dhahnaa beyt baan ku magacawnaa laakiin in macnaha waxa weye derbi iyo albaabe iyo yani mixraab iyo kulli macnaha waxa meesha yaalla waa laisku waafaqsanya magaceen u bixinaa baa laisku hayaa khilaaf lafdi ah ba la yidhahda waxaa ka soo horjeeda khilaaf jawhariya shay la yidhahda ma ujeeda marka xaafid wuxuu leeyahay khilaafka halkan yaalla waa khilaaf lafdi ah kan xataa ku magacaabaya khabarka aaxaadda ah ee macnaha waxa weye qaraa-inta laga helay odhanaya danni buu faa'iideynayaa wuxuu ogol yahay midka aan qaraa-inta laga helin inuu ka xoog badan yahay ujeeda waxaa laisku waafaqsanya marka ka qaraa-inta laga helay iyo kaan laga helin inuu ka laga helay xoog badan yahay oo ka kale ka xoog badan yahay qola marka waxay ku magacaabaysaa alcilmu nadari buu faa'iideynaya qaarna waxay leeyihiin danni buu faa'iideynaya saasuu marka wuxuu leeyahay wuxuu ku yahay khilaafku khilaaf lafdi awey saas wey marka cilmi nadariya see buu ku faa'iideeyaa marka qaraa-inta uu ku faa'iideeya maxay tahay dhowr buu ka sheegay xaafid ibnu xajar waxaa ka mida buu yihi xadiidku inuu ku yimaado saxiixeynka bukhaari iyo muslim inuu kusoo arooro bukhaari iyo muslim hadduu kusoo arooro aaxaadna uu yahay oo mutawaatir uusan gaadhsiisnayn qariinaa laga helay xoojinaysa oo macnaha waxa weeyaan gaadhsiinaysa heer laga faa'iidaysto cilmi nadariya uu faa'iideeyo qaraa-intaasi maxay tahay kow wuxuu leeyahay yacni labada imaam ee muslim iyo bukhaari fannigan kadaata yacni waxa weeye loogama horeeyo iyagaa macnaha waxa weeye ragga ugu horreeya wey ma ujeeda jalaalatuhumaa fi hada alfanni buu leemaarta yacni weynankooda iyo makaanadooda cilmigan ay ku leeyihiin waa qariino kow waxaa qariino labaad ah kala saaridda saxiixa iyo daciifka way ugu horeeyaan culimmada waa makaanada labaad wey midda saddexaadi waxa weeye culimmada oo dhan kitaabto labadooda kitaab axaadiista ku soo aroortay way qaateen allaahumma wax yar oo culimmada qaarkood ay macnaha waxa weye wax ka sheegeen mooyaane qaraa-intaasi marka maxay xoojinaysaa culimmadii oo axaadiistood kitaabtoodii wada qaatay wixii ku soo arooray ayagii oo macnaha waxa weye makaano sare ka jooga fannigan kadaata oo marjic u ah qaraa-intaasi marka waxay faa'iideynaysaa axaadiistii ku soo aroortay labadooda kitaab inuu macnaha faa'iideeyo cilmi nadariya inuu faa'ideeyo oo uu ka xoog badnaado midka macnaha aan ku soo aroorin kitaabtooda aan ku soo aroorin waa qariina ma ujeeda bal xaafid wuxuu leeyahay duruqda faraha badan talaqiga culimmadu ay kitaabtooda qaateen oy ogolaadeen oo aysan isku khilaafin ayaa wuxuu ka xoog badan yahay buhi duruqda faraha badan talaqiga keliyata ayaa wuxuu ka xoog badan yahay oo ka fiican yahay buhi duruqda faraha badan maare ma ujeeda culimadii o dhan mar hadday wada qaateen maxaa ku waray marka saas wey wax yaroo waxaa laga soo reebaya ay culimmadu wax ku sheegeen sida imaamu daaraqudni oo kaleeto oo saxiixaynka ku jira axaadiista noocaas oo kale ah ayagu wuxuu leeyahay oon dhinacna u dhicin kuwaasi kuma jiraan laakiin axaadiista aan laga daba teginen laga hadlin kitaabtoodana ku soo arooray qaraa-inta aan soo sheegnay daraaddeed baa waxay u faa'iideynayaan cilmi nadariya u faa'iideynayaan ayb waxaa ka mid a qaraa-inta iyadaa xadiidku inuu mashhuur noqdo oo duruq fara badan ku yimaado duruqdu ku yimidna kulligeed wax daciifa uusan ku jirin oo dacfi ay ka nabad gasho waana mashhuur waa qariino marka iyaduna waa qariino xadiidkii aaxaadba ha ahaado laakiin duruqdaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh